gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir ahna kusimaha duqa muqdisho maxamed diiriye yabo ayaa maanta dhagax dhigay wadda hal kilomitir oo interloga taas oo isku xiraysa xamar bile ilaa iyo maalintaajir ee degmada warta nabadda waxaana goobjoog ahaa gudoomiyaha degmada warta nabadda iyo mas-uuliyiin kale gudoomiyaha degmada warta nabadda marwe saynab maxamuud xaabseeye oo dhagaxdhigga goobjoog ahayd ayaa sheegtay in maamulka degmada warta nabadda iyo bulshada degmada oo iskaashanaya ay qayb markaasi ka qaateen dhismaha wadadan oo muhiim u ah isku socodka bulshada ku dhaqan degmada warta nabadda maanta waxaa halkan u taagannahay dhagaxdhigga wadadan muhiimka ah oo dadka deegaanka sidaad mudane gudoomiye ka aragtayba ee odayaasha dhaqanka xaafadda isku soo xilqaameen islamarkaana noo muujiyeen garab istaag weyn in aan hirgelino qorshaheeni ahaa hal doolar dalkaaga ku dhiso oo annaga haddaaree warta nabaddan ay hal doolar mahane kumanaan doolar adoo nadiifa oo buuqin oo qeelin oo lagu khasbin ku dhiso dalkaaga ee marayso waddadan aad aragtid ee ka soo bilaabanaysa xamarbile tegaysana maalintaajir waxay u tahay waaxdan horseed oo xaruntii waaxda ay ku taalo saldhigii uu ku yaalo goobo badan oo hadda qeyb dhan bakaaro ay ka noqotay ay ku yaalaan waddadan waa waddadii halbowlaha u aheed oo isku xidhaysay sidaa daraaddeed mudane guddoomiye shacabku waxay istusiyeen in ay loo baahan yahay in ay ka qayb qaataan dibudhiska dalkooda islamarkaana ayagu ay hormuud ka noqdaan dibudhiska waddadan maanta halkan lagu dhisaayo insha allah waxaan rajaynaynaa in ay sidii u qorsheennay ay noogu suurtogeli doonto hadduu ilaahay idmo annagoona uga mahad celinayo boqolkiiba boqol shacabka quruxda badan ugu dambeyn kusimaha duqa muqdisho ahna gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir maxamed axmed diiriye yabo ayaa dhankiisa xusay in maamulka gobolka banaadir uu xooga saarayo horumarinta adeegyada kaabayaasha isku socodka dadweynaha taas oo muhiim markaasi u ah horumarka magaalada muqdisho ee caasimadda dalka farxad gooniya ayay ii tahay maanta in jidkan halbowlaha u ah degmadan inaan dhagax dhigo jidkan wuxuu ii leeyahay qiimo gooniya wuxuu ii leeyahay taariikh gooniya aniga reer xamar bilan ah degmada warta nabadda ayaan muddo dheer deganaa oo aan maaragtay ehelka familkayga iyo carruurtayda iyo dad badan oo saaxiibba'aannaha ay degan yihin jidkan maanta aan taagannahay xaafadan jidadka ugu muhiimsan ama wardhiiglayoo dhanba jidadka ugu muhiimsan uu ku jira hadduu sakan koowaad ahayn yani waa jid isku xidhaaya ree xamarbile ree calikabiin dhankan ilaa bakaaraha jid isku xidhaayo in maantay la dhiso oo marka interlog laga dhigo interloggu laamiga waxba kama liid waa qiimo weynay u tahay xaafadan iyo gobolka banaadir iyo degmada warta nabadda intaba macnu ugu fadhiyaa jidkaanu in interlog laga dhigo marka koowaad waxaan leeyahay guddoomiye hambalyo aad iyo aad aad u mahadsan tahay adiga iyo shacabka degmada warta nabadda oo qiimaha leh